SBS Radio.
xasan walaale waa mahadsan tahay waxaan kulligan ognahay in khilaafkii u dhexeeyey dowlad goboleedka jubbaland iyo dowladda federaalka ee soomaaliya in aan weli wax xalay loo helin dhinacyaduna weli wax uun sii kala fogeynayo labadooda dhinacba mooyaane inaysan kasoo cusboonaanin wax isu soo dhowaanshiye ah oo ay isaga soo dhawaadaan haba yaraatee waa gartay hadalhaynta ugu weyn dabcan waxa weeye xayiraadda dhanka duulimaadyada oo magaalada kismaayo beryahan aysan wax diyaaradaha ka degin waxaa la leeyahay saameynta ugu badan arrintaas waxay taabanaysaa shacabka oo cisbitaal kismaayo kale waxaa la sheegay in daawo la-aanu markaas ay ka jirto sidee u aragtaa xayiraadaas la leeyahay shacabka ay saameynta ugu badani taabanaysaa wallahi arrinka de waa wax aada maaragtin oo laga naxo oo laga xumaado in in dad soomaaliyeed oo xanuunsan oo cisbitaallo jooga ay daawo heli waayaan sababtuna ay tahay political stolmate u dhexaysa dowladda dhexe ee dalka iyo iyo dowlad goboleed lakin waxaan arrinka ka maqnayn xaqiiq xaqiiq xaqiiq xaqiijinta wararka noocaasa laftirkeeda ayaa waxay u baahan tahay dee in iyada laftirkeeda la ogaado maadaama labada dhinacba waxyaabo badan oo la sheegayaay uu nin walba ay bosishinkiisa kusii xoojinaya waa garanaysaa in dowladda dhexe dhaleecayn iyo ceebeyn xoogle ay ku tahay marka haddii la xaqiijiyo ay dhab noqoto inay saasi jirto caqliga saliimkaa wuxuu sheegayaa in aan arrinta siyaasadda ah ee doorashadii la xiriirtay laysku hayo aanu u safar garaynin cid soomaaliya waa garta lakinlakiin dowlad dowladda afkaaraha noocaasa waxay u aragtaa inayna ahayn kuwa xaqiiqada waafaqsan sababto dowladda waxay leedahay lama joojinin in diyaaraduhu tagaan kismaayo laakiin waxaa la yidhi meesha dhexe xamar ha soo maraan marka waxaa leeyihi weli falowgii wixii aadi jiray kismaayo ma xayirno laakiin waxaa brocesskiiba waxaa la soo mariyey in diyaaraddu meeshay kasoo duushada xamar soo istaagta laakiin kismaayo ay usii socoto waa la ogol yahay marka dowladdu dadka uhadlayayo dowladdu waxay leeyihiin arrinkaasi marka suuragal maaha in supplies iyo wax lamid a ay go-aan ilin lama joojinin diyaaradihii inay meeshai aadaanba
waa garta guud ahaan marka adugu ma waxaad qabtaayoo ku raacsan tahay in xayiraad dhanka diyaaradaha lagu soo rogo kismaayo
maya kuma raacsani in meel meel soomaaliya ka mid ah xayiraad lagu soo rogo jubbaland iyo meel ka meel kale oo toona ma aaminsani laakiin waxaan kuu sheegayaa dhinacyada ishayaay xayiraaduhu hal dhinac keliya ma ah dowladda soomaaliya hadda ee federaalka mas-uuliyiinteeda iyo dowladda xubnaha dadka muxuu ahaa wasiirada ka ah ayaa waxaa laga xanibay oo loo diiday inay usoo duuli karaan qayb dalkii ay maamuleen oo madaxda ka ahayen kamid a marka waa inaynu waa inaynu xogaa balansigaas laftirkiisa aynu aragno xayiraada cirka ee layska xayirayo in meel wadanka la aado dowladdu hadda waxa ay samaysay ma ahane waxaa ka horeeyay in dowladda la yidhaahdo ma imaan kartiin kismaayo marka xoogaa debatku balansiyu u baahan yahay
waa gartay hawada soomaaliya dhowaan bay la soo noqotay oo wakhtiyo badan nairobi iyo kenya laga maamuli jiray hay-adda caalamigaha maamuli jirtay marka dadka qaba ka warran markii ugu horreysay oo dowladdu ay hawadeedii gacanta ku dhigtay shacabkeedii gudaha inay ku cunuqabataysaay bilowday dadka qaba ka warran miyay ku khaldayin arrintaas
wallahi walaale dadka qaba arrinkaasi de waa runoo shalay lamaba hayninba hawe soomaaliyeed soo cid hadda laga joojin karay iyo cid loo ogolaan karay mayna jirin laakiin marka hadda mas-uuliyadeedii dowladdu la wareegto anigu hadda insider ma ihi oo dowladdii ku jira ma garanaya sababaha iyo waxay dowladdu ma muxuu ahaa ay u ictimaaday ama u go-aanka ugu gaadhay joojinta hawada laakiin markay hadda gacanteeda ku jirto dee maamulkeedii bay leedahay maamulka waxaa kamid a marka inay tasaruf leedahay joojinta iyo iyo ogolaanshiyaha labadiiba waxaana ka muuqata meesha in uu yahay arrinka joojintaasi wax la xiriira doorashadii iyo isqabashadii marka shalay mayna joojin karin diyaarado sababtoo maamulku gacantoodaba kumuu jirin maanta maanta laakiin wuu ku jiraa cid uun maamulka hawada soomaaliyaba aan gacanteeda ku jirin baa waxay diiday inay dowladda soomaalida ugu iyo mas-uuliyiinteedu usoobaduulaan kismaayo waxba yaraatee tasaruf ah ama sovereign power oo qofka uu haystayna ma jirin uu yidhaahdo dalka meel kamid a mas-uul dowladda soomaalida kamid a ma imaan karo dadka waxaa laga rabaa soomaalida marka in la fahmo debatekani inuusan one sided ahayn oo dhinacyada oo dhan wax tit for tit oo khaladaada uu ka imanayo
waa gartay dowladda federaalka dabcan doorashadii axmed madoobe kasoo horjeeday nidaamku sidii la rabay ama cadaalad uma dhicin weeye doodeeda ugu muhiimsan axmed madoobe iyo dowladoodu dabcan waxay ku doodayeen iyagu annaga xaq u lahoo dowladda federaalkana faragelin bay nagu haysaa doorashadii hadda way dhacday waa la kala taagan yahay maxaad is leedahay xalku wuu ku dambeyn doonaa maxaad jeclaan lahayd in xalka lagu gaaro i think xalku wuxuu hadda ku sahlanaan karaa in marka hore midda gudaha ah ee hoose ee jubbaland la xaliyo oo saddexda nin ee madaxweynayaasha sheeganaya ee jubbaland joogaay iyo dadka waxgaradka ahee la jooga ee cuqaasha iyo salaadiinta iyo leh iyo dadka danaynaya jubbaland oo dhan fashi inta laga sameeyo arrinkaa la xaliyo i think steebka ugu horeeya kaa weeye kan xiga waxaa weeye marka in dowladda soomaaliya oo aan looga maarmaynin meesha nidaam inuu ka dhasho doorasho sidii loola shaqayn lahaa ee hawshaa marka meesha looga sii ambaqaadi lahaa iyana lagala hadlo marka labadaa steeb baa u kala qaadi lahaa waa gartay tan u dambeysa kulanka qaramada midoobey hadda new york lagu soo gebagabaynayo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo khudbo ka jeediyey waxay halkaas isku arkeen madaxweynaha kenya uhura kenyatta waxay ka wada hadleen arrimaha badda ee lagu muransan yahay guud ahaan kulankaas iyo khudbadii madaxweynaha iyo sida arrintaas looga wada hadlay see u aragtaa dabcan waad la socotaan islaah
walaale kani wuxuu ahaa kulankii toddobaatan iyo afraad ee general assemblyga ama golaha guud ee qaramada midoobay uu isugu yimid marka farmaajona waa kii ugu horreeyey ee isagoo madaxweyne ah uu sida madaxweynayaasha kale intuu tago uu adress ka sameeyo oo uu ka hadlo oo ka khudbeeyo khudbadiisa nuxurkeeda waan akriyey qeybta ugu muhiimsan waa qeybta kenya waafaqsan da warbixin kale oo badan oo wuxuu bixiyey xaaladda siyaasad iyo nolol iyo ammaan ee dalka warbixin ah laakiin inta hadda dadku aadka uu maarkin oo usoo qaadqaaday waa inta la xiriirta xiisadda badda ee ku saabsan kenya iyo soomaaliya arrinkaana akhriskaygii intaan ka akhriyay si fiican buu uga hadlay wuxuu ka warramay in kenya ay abaal ku leedahay soomaaliya abaalkaasna loo gudaayo loona og yahay abaalka xilligii adkaa ee soomaalida soo maray sida dadka soomaaliya usoo dhaweysay oo u haysay waa loo baahnaa inuu arrinkaa acknowledge garayo mar walba waxaa ku xigayo uu ka hadlay in isqabadka kenya ee badda ah uu sababtiisu yahay inaan xuduud badeed labada dana weligood aan la limid garaynin oo aan la cayimin meesha xuduud badda u yahay arrinkani marka uu ku yimid arrinkaas uusan wax kala huwanayn wuxuu ka sheekeeyey in xalka wax u arkaan iyo bosishinka dowladdiisa iyo soomaalidu taagan tahay wuxuu ka hadlay isu soo dhawaanshihii uu ka shaqeeyey madaxweyne ciisi madaxweyneha dalka masar ahna guddoomiyaha hadda ururka midooda africa oo qodobadii ay ku heshiiyeen ay kamid ahaayeen in xiriirkii wanaagsanaa lasoo celiyo laakiin arrinta badda loo daayo maxkamadda wuxuu kaloo ku daray in guddiga ammaanka ee ururka midooda africa laftirkiisu oo ay kenya geysay inuu arrinta galo uu isaga laftirkiisu ka cudur daartay oo yidhi ma ma faragelin karna arrintaa ilaa inta maxkamadda caalamiga ah failkeeda uu furan yahay marka khudbadda nuxurkeedu intaasuu ahaa aniga waxay la ahayd khudbad wanaagsan laakiin de qof walba ay siba u akriyaa khudbadaha waa laga yaabaa dadka qaar inay dhaleecayn iyo dhaliil ka keenaan laakiin aniga waxay la ahayd khudbad wanaagsan